magaalada kismaayo ee xarunta ku-meelgaarka maamulka jubbaland ayaa tababar loogu soo gabagabeeyey qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka qaranka ee maamulka jubbaland tababarkan oo socday muddo afar maalmood ah oo ku saabsanaa fahamka qeybaha dabagalka qiimeynta iyo qorsheynta waxaana ka faa-iideystay qaar ka mid ah howlwadeenada wasaaradda agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka qaranka ee jubbaland aadan faarax gaarane oo tababarka soo xiray ayaa ka hadlay muhiimada u lahaa tababarka shaqaalaha isaga oo dhinaca kale kula dardarmay shaqaalaha inay si wanaagsan ugu adeegaan bulshada farxad bay noo tahay maanta inaan soo xirno tababarkan loo qabtay shaqaalaha wasaaradda arrimaha maare arrimaha gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowladda jubbaland oo muddo afar beri ah tababarkan soo socday in maanta oo taariikhdu ay tahay toddobiyo toban aan soo xirno runtii si guul e maaragtay uu noogu soo dhammaado aad baan ugu faraxsannahay xaqiiqdii tababarada noocan oo kaleeta ah waxay ka mid yihiin tababarada caadiyan aan ugu talagalnay shaqaalaha wasaaradda inaan ku tayano korna aan ugu soo qaadno tayadooda shaqo khaasatan tababarka wuxuu ku saabsan yahay qeybta dabagalka iyo qiimeynta iyo qorsheynta oo ah waaxyaha ugu muhiimsan ee wasaaraddu ama institutionku inuu ku istaago ama uu ku shaqeeyo u baahan yahay waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa macallimiintii ka soo qayb qaatay tababarka isaga ah mana ahan markii koowaad bil kasta waa tababar soo noqdo oon ugu talagalnay shaqaaluhu in waaxdan saddexdaas sector aan ka dhisno waxaa noo qorshaysan sifa ummadda reer jubbaland khaasatan dadka aan mas-uulka ka nahay aan maaragtay wasaaradda mandatekeeda ay tahay inaan shaqadaanada aan u fushano sidii magaranaysaan naloogu idmay waxaa waajib ah in marka horeeto shaqaalaha lagu tababaro qaabkii u shaqeyn lahaayeen waxaan aaminsanahay tababarkan in waxyaalo badan laga soo faa'iiday oo qeybta emeniga loo yaqaana iyo planinka wax badan oo ku saabsan qaabkii loogu shaqeyn lahaa tuuliska la develop gareeyo ee loogu talagalay in loo isticmaalo qiimeynta iyo dabagalka waxaan rajeynaynaa in shaqada aan baranay aan ku shaqeyno waxaan mas-uul ka nahay inaan aan qiimeyn iyo dabagal aan ku sameyno dhammaan mashaariicda gargaarka ee ka socda dowladda jubbaland khaasatan degmooyinkeeda kala duwan runtii guul bay noo tahay inaan maanta kulankan aan soo gabagabeyno shaqaalaha ka faa'iidaystayna oo ka mid a shaqaalaha wasaaradda waxaan rajeynayaa tababaradaas noocaas oo kaleete in ay maaragtay ay sida ay tahay ay ugu dhaqmaan khaasatan waaxyaha oo qorsheynta dabagalkii qiimeynta oo si khaas ay u taabanayso waxaa noo qorshaysan in waax kasta oo ka tirsan waaxyaha wasaaradda haddii ay ahaan lahayd qeybta administrationka qeybta loo yaqaano maareynta masiibooyinka inaan tababaro joogtay aan ka bixino